marka mutcadu waa maal la siinayo oo qofba awoodiisa ay tahay inuu lagula xisaabtamo laakiin waajibna ah meherkana aan gaadhayn masalan hadduu qofka toban meherkeedu ahaa ruuxan dumarkaa la furay toban halaad mutcadu hal bay noqon kartaa hal ayay noqon kartaa haddii qofka dee deeq ilaahay uu siiyey wanaagsanna dee waaba inuu kordhiyo oo lacag doora uu siiyo hadduu shan boqol oo dollaroo mehera siiye dee boqol dollaroo mutca ayuu siin karaa hadduu laba boqol uun meherkeedu ahaa isaguna soddon konton dollar ama soddon dollar de ayuu siin karaayo mutca marka mutcada in laga dulboodo maaha maadaama naskii qur-aanka ahaa ilahay uu sheegay waanu badin karaa qofku hadduu taajir wanaagsan yahay oo lacag leh xasan binu cali cali bnu abi aalib inankiisi de xasan iyo xuseen de midkood maaragtay xasan baa la ohan jiray midna xuseen labada inaanu nebigu awowga u ahaa calayhi salaatu wasalaam ayaa markii uu dhintay cali bnu abi aalib waxaan leeyahay dee la dilay waa tii isaga madax ka dhigeen muslimiinta inkastoo uu ka tanaasulayoo mucaawiye uuga tanaasulay si muranka muslimiintu uu usoo afjarmo dagaalkii iyo fitnadii ka dhex socotay dadka muslimiintaa iyo asxaabtana ay u joogsato waa uga tanaasulay laakiin kolkii uu dhintayba intii la socotay cali isaga ayay baycadii iyo heshiiskii la galeen waxaan uga soconnaa taasi waa arrin kaleo taariikhiihe xaaskii xasan radia allahu canhu ayaa waxay u timi xasan markaasay tihi dee hambalyo kol haddii madax lagaa dhigay haddii aada madaxweynihii noqotay muslimiinta dee hambalyo wuu xanaaqay wuxuu ihi dee ma aabbahay cali oo dhintay halkaad iga tacsiyeyn lahay ayaad ihambalyeysay buuli waad furan tahay waad furan tahay dhowr iyo toban kun oo lacag ah danaaniirna waa lagu sheegay daraahimna waa lagu sheegay wa lacagaad u badan ayuu mutco uga dhigay mutca ayuu u siiyey maqaalad bay tihi cajiibahoo waxay tihi mataacun qaliil min xabiibin mufaariq mataacun qaliil min xabiibin mufaariq dee way jeclay sida un bay uga dhacdo midhkaasi wuu ka qarxaye kumay may ku wadine waxay tihi wale waa wale waa lacag yar oo nin aan jeclaa kaga tegaya bay tihi markaa dee dhowr iyo toban kun buu mutca uga dhigo meherkuba aanu gaari jirin marka waxaynu uga soconnaa kolka had iyo jeer qofku awooddiisu ay fiican tahay in uu badin karo mutcada badin karo taana yaa la ilaawino saaxiibada iyo ehelka iyo qofkii arrintani ay la soo gudboonaato yuu odhan in mutcadaa sheegaysaan maxay ahayd meherkeedii dee waanu siinay masruufkeediina siinay mutcadanaa sheegaysaan maxay ahayd maba garanayne haddaanad garanaynin waa lagu garanayaa diintaa sheegtay aayaadka meherka sheegumaa mutcadana sheege dee imikama garo oo fuli heblaayo waa la furayda iyo ixaashka khajilaada ay ku imanayso gabadhaa ruuxaas ayay isaga yar dhigaysaa oo intaasay kaga yar jira buuranaysa hadduu ifuray dee anba intaa ka qaadaydasaa meeshii ayaa ku yaro jirta waaya xuquuqdii labadan qof ay isku lahaayeen waxaa ka mid a cishratu zawjayn oo horena waxaynu uga soo nidhi la dhaqanka wanaagsana labadan qof ay si wanaagsan u wada noolaanayaan min asuxbati aljamiila wa kafi ladaa wa anlaa tumiahu xaqa waanlaa tumailahu xaqa waa labada qof wanaagga ay ku wada soconayaan wanaaggaa horeynuu soo xusnay in xaqa iyada lagu leeyahy u ahaa adaaca daacatuhu fi listimtaac wa cadam alkhuruuji wasafar ilaa biidnihi waalqiyaami bilkhubsi waalcajni waطabki wagayriha waxyaabaha markaa iyada waajibka saaran baa wuxuu yahay inay dee ninkii ka tala qaadato tala qaadasho oo islaamku uu sheegay waa taa aayadda ilaahay uu kuuri fasaalixaatu qaanitaat dumarka wanaagsani waa kuwa ka tala qaata raggooda tala qaadashada ooridu ay ninkeeda ka tala qaadato qiimaha iyo wanaagga ay leedahay ma aragteenoo idinku aada mauga markhaati furaysa ha iyadoo tidhaahda hebelow waaya sidaa iyo saasaad inoo soo jeedisay sow maaha waaya aqbalay iyadoo taa tidhaahda iyo iyadoo tidhaahda warnada haware hana wareerinine labadaa faariqa u dhaxeeya dareenka ninka waxaan u malaynayaa ragga caalamkan aynu joogno jooga ayaa aada uga markhaati furi karaya inuu isaguna arrinkeen noqdo iyaduna aqbalkeen noqoto hadda iyadiina arrinkeenkii looga looma diidanaa ee oryihii rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa ay keeni jireen arrinka kolkaasuu isaguna ka aqbali jira soo jeedin bay samayn jireen kolkaasuu diin iyo dunyada arrimaha diintana soo jeedin bay keeni jireen kuwa adduunyadana soo jeedin bay keeni jireen kolkaasuu isaguna ka aqbali jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dee asxaabiyaddii umu salama ee xaasaska nebiga ka mid ahayd waxaa xusuusan tihiin maalintii yowma alxudaybiya markii uu nebigu asxaabta amar siiyey uu yihi wargeela ha la qalo halkanaynu ku xalaaloobaynaa gaaladiiba inoo diiday inaynu gallo beytullaahi alxaraam marka cumradii halkanaynu ku xalaaloobaynaa xoolaha qala ayayse soo taageen leanna dhaqanku hore muu ahayn iyo arrin sidii hore loo cibaadaysan jiray may ahayn dadka oo xaramka u dhow meel xaramka ka baxsane xoolaha lagu qaloo lagu xalaaloobo may ahayn lama aqoon intaa ay soo barbaarayeen laakiin waa arrin sharcigu soo kordhiyey oo markaa cusbayd may diidin nebiga laakiin dee waxaa la mufaaraqatu lma'luufi mashaqa shaygu qofku la soo qabsaday ka tegiddiisu way yar culus tahay wayse soo taageen nebiguna wuu ka cadhooda uu iskaga dhaqaajiyey xaggaasu isaga kacay umu salama ayaa waxay tihi nebi maxamedow qowl baad ugu sheegtee ficilkana u raacay si arrinkan aada amraysaa uu uga daadego qowl baad ugu sheegtaye bal ficilkana u raacay markaa nebigu intuu mididii qaatay buu hashiisii gowracay maxaaynu ku wada hadlaynaa iyaguna markaase inay isla dhacaan midiyii u dhowaadeen siday geelii u qalayeen ee u degdegayeen tala ay soo jeedisay baa kala badbaadisay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa waynu garan karaynaa taladii khadiija khadiija bintu khuwaylid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ku degay oo uu ku nastay oo uu ku raaxaystay markii isagoo gariiraya oo cabsanaya uu u yimid uu yihi arrin baa maanta la itusiyey oo naftaydii baan u baqday waa iqra markii ay kusoo degtay dee waxay u akriday khudbad dheer bay u akridoo nabiga ay ku dejinaysa calayhi salaatu wasalaam adigoo kale iilan maayobay ti nuqsaan iyo naafatoona kugu iman mayso kaasaad samaysaa kaasaad samaysaa wanaaggii o dhan bay utirisa waa ti dabeedna nin dejiyo oo waraqa la yidhaahdana u geysay waaya taasi markaa waxa aynu usoo daliishanaynaa ilaanu ninku odhanaynin dee arrinka anaa lehe maxaynu isleenahy dee iga dhegayso un ilaahay baa wuxuu faray inay wada tashadaan labada qof waxyaaba ay ka wada tashanayaan ee ugu muhiimsan waxaa ka mid a caruurta iyo arrinkooda wa'tamiruu baynakum bimacruuf si wanaagsan uga wada tashada baa layihi caruurta iyo arrimahooda waxaase lagama maarmaana dee haddii taladii la meermeeriyo oo qofkana soo jeediyo kana soo jeediyo afkaartii la isdhaafsado in go-aan la qaato marka go-aankiibu isagoo odhanaya saasaynu ku daysanayna washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah ta laga hadlaya waa taa waxyaabaha markaa uu xaq ugu leeyahy waxaa kamid a bixitaan la-aanta ilaa hadda isagoo maaragtay idan isagoo ay ka fasax qaadatay ogeysiiso mooyaane inay bilaa macno meel isaga marto ama safar iska gasho waa la diiday waa inuu maxram u sameeyaayo karaamadeeda ilaaliya taageerada ka taageeradeeda ka qeyb qaataa iyo dadaalka qofkan uu la dadaalayo iska socodkaasi dee inkaaro badan oo ka dhaca waa la arkay alqiyaam bilkhubsi waalcajzi waaltabki waxa uu uga jeedaa hawsha guriga hawsha guriga iyo ka qeyb qaadashadeeda in dumarkii saxaabiyaadka ahaa sidii aynu kaga soo waramaynay islaantii la odhan jiray asba bintu abibakr zubayr ibnu cawaam uu qabay nebigu wuxuu arkaya calayhi salaatu wasalaam iyadoo shaqaynaysa islaan baariyadaba ahayd ee cilmigeeda iyo caqligeeda ka sakow zubayr waxa ay qeyb ka ahayd qoyskiisa iyo horumarkiisa markaasay beertay qodi jirtay lafaha timirta ayay intay soo uruursa jajabin jirtay si uu awrku u cuno nebigu wuxuu arkaya calayhi salaatu wasalaam jawaan lafaha ay soo ridiiqdaya iyadoo madaxa ku sidoo shaqaynaysa ayay asmaa kala hortimi rasuulka sala allahu calayhi wasalam mu odhan ninkii nin ahaa xaguu marayo iska dhiga iyo shaqaalaha kuu sameeye waa daynayay marka kifaaxa iyo dadaalkaasa lagu wada jirayaa isaguna wuu kala qayb qaadanayaa hawshaana waa waxyaabaha ay qabanayso weeyi wa calayhi nafaqatuhaa wa kiswatuhaa bilmacruuf iyada isagana xilka saarani waxa weeye dee inuu qaabilo dharka iyo dhuuniga ilaa adduunyaduba intaasa waxa caalamkan dhami dagaalka ugu jiraa waa dhar iyo dhuuniga labadaa howloodee u adag ayuu isaguna qaabilayaa wixii wax soo saarkii reerka iyo baahidiisa wixii dabooli lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo arrimahan ka waramaya waxa uhi istawsuu binnisaai khayran istawsuu binnisaai khayran waar dumarka isu dardaarma khayr xataa markuu sii dhimanayay ee ummadda sagootiyaye sanadii tobnaad dhowr iyo sideetan habeen buu nabigu sii noolaa calayhi salaatu wasalaam isagoo taa ka hadlaya ayuu leeya war dumarka isu dardaarma khayr istawsuu siinta iyo ta'du waxa ay tusinayaan dalabiyataan macnaha waxa weeye adiguna walaalkaa arinkaa ka doon isnaha kaa doono naftaadana ka doon istawsuu binnisaai khayran waar hebelow xaaskaaga wanaaji waar hebelow wanaaji isaguna intaa in laga kuidhaado naftaadana intaa in lagu sheeg maxaa ka wanaagsan waxaan dowladii iyo hay-adiyo ciddaba laga helayn dardaaran nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadiisa uga tego weliba ragga uu kula hadlayo oo ay waajib tahay gabadha muslimadda ahi inay ogaato dhaxalkaa iyo dardaarankaa joogtada noqonaya aan la nasakhaynin ilaa an yarisa allaahu alarda waman calayha inta adduunyadu joogto dardaarankaasi waa joogaa wastawsuu binnisaai khayran war dumarka khayr isku dardaarma waxau nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam istaxlaltum bifuruujihina bikalimati illaah waa ammaano ilaahay oo haysaan waa ammaano ilaalinta oorida iyo usamafalkeeda ammaanooyinka ilaahay uu hi in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ammaanada ehelkeeda gaadhsiiya ammaanada ooridaa ka mida buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam kaasuu ku daray waxa uu leeyahy cawradoodii iyo farjigoodii idinka xaaraan tahana waxaa ku xalaashateen kelmad ilaahay kelmaddaa iijaabka iyo qabuulka la idhaha heblaayo hebel waan kuu guuriyey iyo waan guursaday kelmadda aynu tafaasiisheeda kasoo waramayna siiqada la idhaahdo taasaa ku xalaashateen marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam waar ammaanadaa ilaaliya ilaahay uu idiin sakhiray ee kelmaddaa ku xalaashateen raggii busaa leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam waaya xaqa ninkii lagu leeyahay bay ka mid tahay alcadlu bayna azawjaat inuu dumarkii u cadaalad sameeyo hadduu laba iyo wixii ka badan qabo sharcigu waa u fasaxay laakiin isagana waxaa laga doonaya cadaalad alcadaala cadaaladaasoo ah wixii awooddiisa ah dhaqaalaha hoyaatinka iyo waxsiinta uraaxaynta la dhaqanka wanaagsan intaba nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo aanay taasi waajibba ku ahayn oo laga dulqaaday qasmiga uu samaynayo ooryihiisa ayaa haddana uu u samayn jiray cadaaladda oo nabigu calayhi salaatu wasalaam mid walba habeenkeeda iyo hoyaatinkeeda iyo xuquuqdooda u ilaalin jiray markaasuu odhan jiray allaahumma haada haadaa qasmii fii ma amlik falaa talumnii fii ma tamliku walaa amlik ilaahay intaa samayn karayey waa intaa haddaba ha igu qabsanin oo ha igu eedaynin wixii adigu aad karaysa inaan anigu karayn oo dareenka qalbiga iyo dhinaca uu jeclaanayo iyo ruuxa uu la jirayo dee waa arrin ilaahay u hayo ciddaad nacaysa iyo ciddaad jeclaanaysa iyo cadhadaada iyo murugadaada farxadda iyo naxdinta ilaahay ba haya wa annahu huwa adxaka abkaa ilaahay isagaa qofna ka qosliyey qofna ka oohiyey oohintiiyo farxadda macnaha oohinta iyo qosolka waxaa keenaya farxadda iyo naxdinta qulubta ilaahay isagaa ku abuura marka ilaahay oo hadday dhacday inaan dumarka qaarkood jecelahay oo dee qalbigaygii mid lahayo ha igu canaananin taa ma karaye adigaa karaya saasuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam qasmiga noocaasa masalan waxaa ka mid a waxyaabaha qofkii aanu karaynin la xidhiidho xagga dareenkiisa iyo shucuurkiisa jimaaca iyo galmada ayaa de isaguna kamid noqon karaa oo xagga wuu ku simi karaa qofkii maxaanku dhahdaa wax siinta wuu ku simi karaa inuu gurigii ka simo dharkii inuu ka simo hoyaatinkii inuu ka simo laakiin xaggii mucaamaladii jinsiga ahaydee labada qof nin iyo xaaskii udhaxaynaysay taasina iyaduna dee waa arrin dareenka iyo abateedka iyo raqbadda la xidhiidha ya oo qofkii waxyaabaha uu ilaahay ku abuuri karo ee isagu ku adkaan kara weye tanna uu caadi u noqon karo tanna uu ka xidhmi karo wax dhici kara maaha inaanu labadii qof isku dareen u noqonin marka waa waxyaabaha ilaahay xaggiisa ku xidhantaa lafteeda lidaalik bay fuqahadu yidhaahdeen iyadu inuu ka simo inuu ka simataa kulankaa way wanaagsan tahay laakiin waajib noqon mayso waayo waa arrin istidaacada iyo awoodda ayay ku xidhan tahay dee mar walbana in la kulmaa waxba shardi maahe waaba laga yaabaaba in maanic jiro oo ama isaga wax hor taagan yihiin ama iyada wax hor taagan yihiin oo sharci ahaan xaaladeedu aanay caadi ahayn oo wakti lala dhaqmo aanay ku jirin waxase wax dhanahun horta inaanu habeenkeeda ka maqnaanin ee uu soo hoydo hoyaatinkaasa dumarka waxa wax dhan u ah odaygii xalayta annaga xagga yagu ahaa odaygii xaggeebu ahaa xagga yagu xalayta ahaa intaasaa wax dhan u ah waaya ha su-aaluhuna way noo dambayn doonaa waaya taasi baa ku xisaabtankeeda leh waxaa iyaduna runtii xusid mudan xaaladani dad ay khuseynaysaa way jirtaaye in loo si yaro macaaneeyay ku habboon tahaye sharcigu dee qasmigaasuu waajib ka dhigay horta nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa waciid adag iyo hanjabaad buu soo arooriyey markaasaa wuxuu ihi man kaanat lahu mra'ataani famaala ilaa ixdaahumaa jaaa yowma alqiyaamati wa shiquhu maail qofka laba dumara leh inta ka badanina waa la mid ee mid u eexda maalinta qiyaamaha wuxuu imanayaa iyada oo dhinaciisa uu faarij qabo labadiisa dhinac mid ka mida baa faarij uu ku dhacayaayo markaasuu sidaa ayuu u jiidayaa saasuu u jiidayaa dhinaca markaasaa calaa ru'uusi alashhaad khalqiga oo dhan oo joogaa laga fadeexadaynaya halkaa fadeexadaasi ay ku dhacaysa marka sidaasi buu sharcigu waajib uga dhigay haddaba waxa isweydiin leh oo cadaalad samayntani ma xaqullaahi ba mise waa xaqu zawja xaq ilaahay uu ku leeyahayba mise waa xaq ay leedahay zawjada iyo ooridani waxaa fuqahadu u badan yihin iyadoo xadiidka saxiixaana ay daliishanayaan waa xaq ooridu ay leedahay dabcan qofku markuu xaqa bani aadamka fuliye xaqi ilaahayna wuu fuliyey laakiin waa arrin qofkan uu sharcigu xaq u siiyey ooridana xaq loo siiyey taa waxaynu uga jeednaa haddii isaga iyo xaasaskiisii ay tafaahumaan ama ay wax isla fahmaan oo arrinkii ay isla egeegaan oo uu idhaahdo heblaayoy dee adigu waad yaro fog tahaye waktigaaga waan soo yarayn oo intaasaan ka dhigi tanina way dhowdahaye intaasaan ka dhigi ama ta xagganay carruurtu u badan tahayoo inaan ka warhayo ayaa loo baahan yahay aan waktiga u yaro badiyo oo ay iyaduna la qabuul garayso la isla saxeexo waa sax weeye kumuu dambaabin kuma dambaabin xaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo sidaa ugu cadaalad samaynayey mid ka midoo sawdo laydhaa ayaa da-deedu weynaatay waxay aragtay nebigu calayhi salaatu wasalaam in uu dadaalayana haddana si uun dumarka kale dee iyadoo ay uga yaro dambayso hooyo weyn ay tahay islaan weyn halkaa waxay tidhi nebi maxamedow waan kaa habeenkaygii waxaan u daayey caaisho ayaan u daayey anigu habeenkii adi iman lahayd caasho sii laakiin xaliguun ha igu kaa xidhnaado oo dee cismada iyo xilaha rasuulka unan sii ahaado si aan uga mid noqdo ooryaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee hooyooyinka u ah ummadda islaamka tii wuu ka aqbalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa caaisho ayaa habeenkeedii ay u daysay siisay arrintaasi waa muhiim weeye ragga had iyo jeer xidiglayaasha ah ee xidigahoodu dhowrka yihiin xalkoodu sidaasuu noqon karaa intii ay arinku ku jiq noqon lahaa ama cidhiidhi badan uu qofku dareemi lahaa hadday isla arkaan sidaa sawdo oo kale hadday midi tidhaahdo xaggaagaa iyo caruurtaa yurub iska joogo dee marka xagaagii unaan iska warhayno iyo xaggaa joogtay waayo xal way noqon kartaa labadii qof hadday saa ku heshiiyaanoo waa xaqay leedahay hadday ka tanaasusho iyo haddii ay dhan loo badiyo waa in la isla ogolaado waxay la mid tahay tii meherkii aynu kasoo warramayno meherkii aynu kasoo warramaynay goortii dhoweyto ee aynu sheegnay haddii ay ka daysa iyo haddii ay bar ka qaadato iyo hadday wax ku bedelatada inuu ansaxayo waaya taasina xuquuqda ayay ka mid tahay xuquuqda la dhaqanka wanaagsan keenaysa waxaa ka mida islaamkeenu uu jideeyey ninku haddii uu oori hore qabo oo tu dambe uu soo guursado tan dambe inta ay la qabsanayso ninkan cusub in wakti dheeraada la siiyo bal samaaxadda iyo dabeecsanaanta iyo macaanka islaamkeeda labada qof way isku cusubiyi habeen quri kuma filla qofka bani aadamka ahina waa waxa u baahan yahay laqabsi iyo wehel iyo isbarasho marka tan cusub habeenno dheeraadaa la siinaya oo aanay tii horena ka hadli karaynin tan dambena sharcigu siiyey maxay kale tahay hadduu carmala soo guursaday waxaa la yihi saddex habeen hala joogo hadduu inan soo guursaday shabadahoo da-yarna toddoba habeen ha siiya baa layihi saasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku yihi man tazawaja min anas baale min asunati idaa tazawaja rajulu lbikr calaa sayib aqaama cindaha sabcan uma qasam waidaa tazawaja sayib aqaama cindaha halaaan uma qasam muttafaqun caleyh sunihii nebiga waxaa kamida buui markuu ninku garoo hore qabay ruux dumaroo hore qaba tu kala guursado saddexa la joogo hadduu inan guursadana tu da-yaroon xaas hore soo marayn iyadana toddobaha la joogo kadibna qasmigii iyo hoyaatinkii ha u sameeyo intaasibaa ilaahay quluubta yaqaanay ayaa inoo sheegay oo macnaheedu waxa weeya inta labadan qof ay isku baran karayaan dee ruux dumar ahoo nin hore soo martay iyo tan cusubna waa dareemi karaysaa in farqi udhaxeeya xagga is-ururinta iyo yara khajilaada iyo farqigaasaa udhaxeeya intaasi isku soo gaari karayaan waaya xuquuqda ayay ka mid tahay ay tahay qofku in uu maaragtay ogaado intaa waxa sii raaca haddii labadii qof xuquuqdii ay isku lahaayeen ay dayacanto oo cidhiidhi ay gasho muranna dhex maro sharcigu muu kala eriyin ee markay qaadiga u yimaadaan waxaa la yidhi fabcaثuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriida iصlaaxan yuwafiq illaahu baynahuma way soo cawdeen marka hore waxa la hadday iskhilaafaan dhexdooda ha iska wadeenoo ninku ha yar maareeyo arinta oo ha maacuudiyo islaamta oo ha wacdiyo oo ha edbiyo oo furaashka ha kala yara ha jiro arimo marxaladihiina way anfici waayeen arrinkiibaa dabadu usoo baxay qaadigiibuu gaadhay qaadigu markaa kala furi un maayee waa la warwareejinayaa cadho sokeeye waa la bariyaa ama cadho walaal waa la bariyaa waa wax jiro wey labada qof ee aadka isugu lifaaqan isugu lamaan ama waalid ha ahaadeen ama walaal ha ahaadeen ama ha isu shaqeeyeen ama xaas ha isu ahaadeen laguma degdego kala kaxayntooda haddaad ku degdegtana adiga ayaa marka dambe dabadda lagu tuuri doonaa marka aad aragto arin qoys adigu wanaagga un ka tali haddii kale waxay odhan doontaa islaantu way kaa warsheekoon ooridaasiyo waar berigii aynu isa seegnay kaasi wuxuu yidhi iska fur kaasina haysa buuli dabeedna ninkaa dib dambe isugu iman maysaan adigu xagga wanaagga un xariga ka hay ishaysta isku wanaagsanaada hafurin iskada xaggaa ka wad markaa xaakimka ilaahay wuxuu ku amray in mid xaggi nin xaggeeda ah iyo mid xaggiisa ah labadaa loo saaro arrinka inantii ama ooridan arrinkeedii dabadda lama dhigin ninkii un kelmadiisii la rumaysan maayo miisaankeeduu sharcigu siinaya marka waxaa la haddii khilaafkoodii dabadda u soo baxay bal si loo hubiyo ka khaldan iyona cid ehelkeeda ah oo axkaamta nikaaxa iyo aqoon leh oo odayeeya soo kaxeys soo kaxays inaha soo kaxeeya kaasoo kale xakaman min ahli wa xakaman min ahliha suurat nisa saasa ilahay ku sheegay wa arrinkeedi miisaankeedii iyo xaqii ay lahayd baa la siinaya labadaasaa dardaaran ilaahay uu siiyey lasoo saaray wuxu in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma hadday labadan qofe la saaray ee labadan isqaba ka socday arrinkooda eegaya wanaag ujeedaan ilaahay wuu iswaafajin doonaa in yuriida hadday ujeedaan waa labadan arrinka galay islaax iyo wanaag hadday ujeedaan yuwafiq illaahu baynahuma dhexdoodu ilaahay heshiisiin labadii ishayey faacilka marka loo kala celiyo faacilka horena loo celiyo labada faacilka dambena labadan loo celiyo in yuriida hadday doonaan waa kuwii arrinka galay yuwafiq illaahu baynahumaa waa kuwii ishaystay waa baraka meesha ku jirta labadan arrinka galay hadday niyad wanaag ku galaan iyo qoyskan arrintiisa dhammeeya ilaahay baaba daweyn oo kuwii ishaystay qalbigoodaa laysu celin doonaa laakiin labadan arrinka galay haddaanay khayr u jeedinay kala safan yihiin habaarkay ka mid tahay in kuwii ishaystayna sii kala cararaan waxaa kaloo lagu macneeyey sidaa cagsigeed in yuriida islaaxan labadan qofay ishaysta hadday wanaag u jeedaan yuwafiq illaahu baynahumaa labadan arrinkooda loo saaray baan murmi doonin oo ilaahay heshiisiin doonaa oo labadani hadday doonayaan in wax ka dhammaadaan oo mid waliba diin iyo wanaag u jeedo labadii arrinkooda galay baa ilaahay iswaafajin doonaa dardaarankaasa maaragtay ku yimi waana xaqiiqo jirto cid kastoo sulux u baxda ayadda waa lagu fasiri karaa qaar laba qabiilo heshiisiinaya qaar laba qof oo kale oo isaseega heshiisiinaya qaar laba walaalaa heshiisiinaya qaacidadan unbaa u taalla qofka sulux iyo wanaag loo diray ee niyad wanaag ku gala ilaahay baa tawfiiq ka dhalin doona dhexdooda laakiin haddii mu'aamarad iyo khiyaamo iyo isagoo dhinac la safan qofku arrintaa uu galo waa bilabarag suluxiisuna ma habaago dadna ma heshiisiin karo quluubtuna isu tegi mayso waa qaacidatu sulx dadka muslixiinta ah qaacida u taalla wey inay niyad wanaag ku galaan iyo daacad iyo iyagoon waxba uga jeedin oo qaradlayaalahayn innaga waxaa iska dhacda had iyo jeer marka cid loo dire la yidhaahdo waar bal arrinkaa galo oo labadan qofa isayste ee ninka iyo xaaska ah bal haddaa soo eega xaaladooda ka khaldan iyo waxaynu ku dhammayn karno kana inantoodu la soo safanaya kana inankooda dabeedna mid waliba markaasuu leey naga tiiri waa loo yar meeshaysa soo taagayn loomana baahnayn inuu loo yar noqdee inuu qof muslixa oo qaadiya oo dhexdhexaada isu dhigaabay hayd marka sidaasibaa xalkoodu noqonayaa labadan qof sharcigu muxuu ka leeyahay hal humaa xakamaani aw wakiilaani aw qaadiyaani waa su-aalahay fuqahadu isweydiiyaan ma laba nin oo qaadiyaalah mise waa laba nin oo qaadiga kan wakiilka ah go-aankoodu se muxuu kordhin karaa aimada qaarkood waxay leeyihiin marka ay arrintooda ka quustaan way kala kaxayn karaan laakiin sida raajixa waxa weeyaan arrinkooda inay maaraynayaan wadwadayaan hadday soo dhameeyaana isku soo celin karaanna qaadigay kusoo jawaab celinayaan hadday ka quustaanna qaadigay kusoo celinayaan oy leeyihiin arrinkii halkaasuu taagan yahay waa quus hebel baana qaldan in war cad ay keenaan wey laakiin inay yidhaahdaan iska soo celinayo waxba maarayn kari mayne looma baahna waa in xal keenaan waaya waxyaabaha baabka nikaaxa laga hadlo waxaa ka mida lawaaxiqu nikaax nikaaxa waxyaabaha baab halkan lagula sheege la yidhaha alkhulc khulc khulcigu markiis hore waa siibin khalaca wuu siibay wey marka halkanna khulcigu waxa u noqonayaa gabadhii oo ka dhex siibataa xilihii ninka xilihii iyo mas-uuliyaddii uu ku lahaa ayay ka dhex siibanaysa si kale haddii aynu u dhigno waa xal islaamku uu u yeelay gabadhii markii ay ninkeedii wadi kari weyday ama ay la socon kari weyday baa xal wuxuu uga dhigay inay iyadu adduun isku furi karto dalqadii ka iibsan karto ilaahay baa taa ka waramay aayadda laba boqol iyo sagaal iyo labaatan suurat lbaqara wuxuu ihi fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fii ma ftadat bih haddii dadkiinii ehelka ahaa ka warwartaan oo ka walaacdaan oo ka cabsataan in labadan qofa isqabaa xuquuqdii dhex taalla iyo xaqii ilaahay aanay fulin karayn oo qoys wanaag iyo wada jir ku wada soconaya aanay ahayn haddii taa aragtaan wax dembii kama jiro fii maftadat bihi wixii ay isku furatee maala ee intay isaga siiso ay iskaga furfurto hadduu si uunu dee ugu sii dhegan yahay taa dembi isagii qaatayna kama haysto iyadii bixisayna dembi kama haysto waaya khulcigii ugu horeeyeyna wuxuu ahaa kii dhex maray thaabit ibnu qays iyo iyo xaaskiisa saxaabigii thaabit ibnu qays loodhan jiray ayaa ooridiisa ay usoo cabatay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxay leedahay ninkaa thaabit la idhaahdo kuma ceebeynayo diin akhlaaqna kuma ceebeynayo arin kaloon kaga cabanayaa ma jiro walaakin akrahu lkufra fi lislaam waxaan ka nacayaa gaalnimo inaan ku dhaco anoo qof muslima ah macnaha waxay tilmaantay in ay soo taagan tahay oo arinkeedu aanu dabarkariixid kale aanu lahayn ayay nabiga u sheegtay calayhi salaatu wasalaam riwaayooyinka qaarkood oo laga raajix yahay min xaytu sanad ayaa waxay tilmaamaan inay maalin maalmaha ka mid ah iyadoo sideeda horeba abateedkeedu uga sii jeeday ayay eegtay isagoo rag la soo socda markaa waxay aragtay ka ugu gaaban ee ugu madow inuu yahay shaydaankiibaa halkaa u dhex fadhiisay raggiina makaasaa kaagiina makanaa waxyaabaha sii didiyey bay ka mid ahay waa awsaaf awsaafun khilqiya waa tilmaamo la xidha abuurkiisa qofka abuurkiisa miyaa lagu eedayn karaa laguma eedayn karo laguma eedayn kara abuurkiisa waa hab ilaahay uu u abuuray laakiin abateedkeedii baa iska soo taagay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa nafsaaniyaadka basharka iyo dareemadooda aada buu u yaqaanay qofka abateedku hayo iyo ka arinkiisu soo taaganya uu kala garanayay kolkuu sidaa u arkay baa dabeetana wuxuu ihi isagiibuu sheegay markaaso wuxuu i dee saabito xaaskii waa soo taagan yahay sa iyo saana way tii ka war dee beer baan siiye weyni beertii ma ii celinaysaa ayuu soo jeediyey su-aashaasu weydiiyey wuxu uhi beertiisii maad u celin kolkaasay tidhi haa beertaadii qaado iska fur buu nebiguha wuu furay macnaa meesha ergada laga geli karaa waa meel rajale raja aanay lahayn ijiid ijiidaan ku jiid eh iyo gacmadaalis bay ku dambeyn lahayd arrintu sidaasi baa markaa xuduuddii ilaahay in la oofiyo waxay ka baqday inaanay xuduuddii ilaahay iyo xaqu ninkani lahaa fulin karaynin hadday saa kula sii joogto nebiguna taasuu kula sii qancay iska fasax soo jeedintaas isagii amar kumuu ridin iyadiina amar kumuu ridin soo jeedintaas ay soo jeedisay unbuu isagana gaarsiiyey isna wuu aqbalay iyana way aqbashay arrinkii u dhammaaday waaya haddii haddaba aanay sababi jirin oo kibir uu meesha yaallo oo gabadhani iyada oo bilaa sabab ninkaa ku diidaysa ay codsato furiinka noocan ah dalqada ay iibsanayso ama gacan kaleba ay ku jirto oo ila way dhacdaa dadka qaarkood oo iska yaro liito ducafaau liimaana inay iyada lafteedaba soo dhex galaanoo ay idhaahdaan kan iska fur inagaa wadawadiye way dhacdaa shayaadiinta qaarkood taasoo kale hadday timaaday sidaa wax ku codsato nacdal bay mutaysanaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi man sa'alat zawjaha alaaqa min gayri ba'sin faxaraamun calayha raa'ixat ljanna iyadoon wax dhibaato ahi jirin gabadha ama oorida ninkeeda tidhaahda ifur sabab la-aan jannada urteedu waa ka xaaraam jannada urtee inay jannada ilaahay uriso ayaa ka xaraama dee qof jannada urteediiba waaye ma gelaya gelid iska daayo waxaa la yidhi urteedana halkee laga helaa toddobaatan sannadood masaafad la socdo marka loo marayo ayaa udgoonkeeda iyo carafkeeda kusoo qaadaa jannada marka urteeda ma helayso janna kuma salaaxayso ma gelayso wey xadiidkaasi hadidaada badan iyo wuxuu usoo jeediye waciidka adag ayaa gabadhaa loo soo jeediyey markaa inaanu qofku iskaga degdegi karinun hebelow ifuriyo meherkiibaan kaa saamaxaya iyo arrimaha waaya waxaa culimada islaamku ay isweydiiyeen iyaga oo maaragtay khilaafaad kale naskana eegaya uun gabadhu markanay doonaysa ninka inay dalaaqa ka iibsato sabab jirta daraaddeed ma waxa ay kaga iibsanaysaa wixii uu siiyey ya wixii uu siiyey meher ahaa markaasay kaga iibsanaysaa mise wuu kaga badin karaa oo iyana way uga kordhin kartaa labadaba way yidhaahdeen mid walibana dee ta'wiilkiis iyo daliilkiisu haystaa masalan a'imada le wuu kaga badin karaa wixii uu siiye wax ka badan buu codsan karaa waxay daliishanayaan aayaddaa ilaahay uhi falaa junaaxa calayhima fii ma ftadat bihi dembi kama saarna labadooda wixii ay isku furato ma waa ismi mawsuul waxa had iyo jeer lagu tilmaamaa asmaa ismiga la ydhaha mubhamka weyn si isagiyo ismu ishaarahay shay guud buu sheegayaa macnaa guud buu sheegayaa fii ma shaygii macnaha wixii meherkii lama sheegin wixii uu siiyeyna lama sheegin wax un baa la wixii ama ha yaraado ama ha weynaado ama wixii uu siiye ha abaamaha ka badnaado hadduu toban halaad siiye labaatan halaad buu odhan karaa aan ku siiye kufura ayay halkaasi ku tegeen qaarkoodna waxay leeyihiin waa kuwa malaa la odhan karo way usii dhow yihiin war dee aayadda mubhamkaa ha ahaatee xadiidkan haabitan la akrino haabit dee wuxuu gabadha u celiyey ay u celisay meherkii uu siiyo beeraha marka xadiidkaasaa fasiraya aayadda oo xadiidkii aan isla akrin aayadda marka wixii kolkii hore iyada uu siiyey ayuun bay u soo celinaysa saas marka wa macnuhu wuxuu noqonayaa hebelow meherkii waan kaa saamaxaya sii daadee wada socon kari weyno arrinkeeni xumaaye iyo waaya haddii meherkii kolkii hore uuga qadimayna way usoo shubi way usoo celi xadiidkaa waxase meesha aan ku jirin wixii dhaqankeena inay dhaafno maahe diintana waxaa loogu talagalay waaqica in lagu saxo mar walba oo nasku dee wuu nool yahay mar walbana waxaa lagu saxayaa oo lagu toosinayaa bulshada islaamka ah wixii mushkiladee jira waa diinu takyiir diin wax bedelaysa wey wixii xunna way bedelaysaa wixii saxanna way soo dhigaysaa oo dadkiibaa laleeyaha raacay inaga had iyo jeer waxaa dhacda marka gabadh la guursanayo waxyaabo dooraa la bixiyaa waxaa la bixiyaa meherkii waxaa la bixiyaa hadiyad gabadha la siiyo dahab iyo wixii la mid a waxaa la bixiyaa yarad waxaa la bixiyaa gabaati intaasoo dhan ma jirto sooriyo sooriyadaasi dee malaha wuxuunay noqonaysaa un sooriyadii tolka oo gabaati weeye qolana waa laga yaabaa inay sooriyo tidhaahdo sooriyadii tolka waa sooriyo xidhid iyo sooriyo tol sooriyada tolka waxaa la yidhaha gabaati sooriyada xididkuna waa maxay waa yarad markaa intuu ninkii xanaaqo marka gabadhii ay tidhaahdo ifur inuu idhaa dayna xisaabiya dee xisaabi xil ma leh kol haddii la isfurayo meeshii oo la kala tegayo dee wixii iga baxay o dhan laysiiyo oo yaradkii halaysiiyo oo gabaatigii halaysiiyo sodohda intaan siiye halaysiiyo inanta dahabkii aan siiye halaysiiyo meherkii halaysiiyo isaguna soo soo qufo liiskii taasi baa dhacda laakiin waxaa la eegayaa waxyaabaha qofkan ka baxay baa dib loogu noqonaya wixii meherka ahaa isagu haa oo dee naskaaba sheego xadiidku ku sheegayn inuu kaga iibsan karo dalqada ay kaga iibsan karto waxa kale oo xaq u leeyahay in loo soo celiyo ninkan wixii ammaano iyo ay ugu haysay wixii ammaan ahaan ay ugu haysay heblaayoy ii hay ahaa ama dahabkaa isugu kay qurxiyo ammaan ahaan iigu hay ama alaabtaa akoonka igu hay ama sanduuqa igu rid wixii ammaan ahaan ay igu haysay ha laakiin wixii hibo iyo hadiyad iyo sadaqo iyo ikraam iyo sharfid ahaa dee ka warran arrin nin weyn miyayta in lasoo qufo arrin nin weyn maha taas gobonnimo dara wey waaya markaa sooriyadii tolka uu ku sooriyeeyey ee gabaatiga ahayd iyo xididku wixiiu afka iska mariye lagu bushaaraystay berigii horeba iyo dahabkii inanta uu siiyey markii la faraxsanaayo wili de intaasina waa hadiyad intaasina waa hadiyada qaado inuu wixii dib ugu noqdo waxa weeye hibo uu ku noqonayo hibo uu qofku ku noqdona dee horeynu uga soo hadalay nusuustii ka warramaysay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xaaraantinimeeyey hibo in lagu noqdo waxaanu yihi alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi alcaaidi fii qayni aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam qofka intuu waxibeeyey haddana dib ugu noqonaya waxa uu ka dhigay ay intuu hunqaacay hunqaacadiisii dib u cunay bal labada saddex tusaale xun xayawaan baa lagu shabaho ay baa laga dhigay oo hunqaacaa laga dhigay oo dib u noqoshaa lagu daray afar jeer xumaan ay meeshu leedahay waa xumaan uu booshaaqay afar jeer muuqaal noocaasa bay leedahay waaya laysa lanaa masalu sooy buu nabigu leeyay annagu haddaan muslikanay tusaalaha xun mali bad example anagu ma lihina tusaale wanaagsan dad abaa ayuu nabigu leey alayhi salaatu wasalaam laysa lanaa masalu sooy marka waa tusaale xun ayuu qofkii nooday intuu wax bixiye inuu ku noodo waaya haddii u odhan lahaa hibe maaha muxuu odhan lahaa ma waan ku iibsaday haddaa dee taana nas kalaa u yaallo oo waa la nacdalay qofka qof xoro iibsada iyo ka iibiyada inanta waxaanaan bixiyey ma waan ku iibsaday buu leeyahy markaana ka iibkaasina ma soconayo oo iib ahaan uguma soo noqonayo qof bani aadama la kala iibsaday maaha waxaana iska macruufa innaga agteena waa ikraamun waa maamuusunbaa waxaan la isu siiya oo de mar haddii sooriyaba lagu sheegay waa sharafun weye sharaf iyo farxad inkastoo dee aanay ahayn sidaynu u adadkayno in loo adkeeyo oo islaamku wuxuunu adkeeyaa marka gabadh la guursanayo meherka iyo masruufka laakiin waxaan faraha badana inantii dee haddii uu qofkii aanu yaradi iyo gabaati keenin agteenna waa la ceebeeya afar faatixaan kuu marayaa iyo socon mayso waktigaa iyo waynu isu ducaynaynaa iyo xidiidtinimo wanaagsan socon mayso agteen dadku way ka xanaaqayaan waxay odhanaya warkan muxuuha makanaa gabadh wadaya ingeega ugu xiiran waxbaba keeninba marka in sidaa loo sii adkeeyo ma aha xaqiiqatan in sidaa loo sii adkeeyo maaha miisaankeeda yeelanaysa waa ikraam iyo sharfid xididka iyo agjoogayaasha iyo goobjoogayaasha la sharfayo wixii la isku sharfayna in lasoo hadal qaada maaha taasina ragga qaarkood oo qurbaawiyiinta u badan oo dhaqanka aan aada u garanayn oo laga yaabo inay maaragtay waa la xisaabtame arki jireen haddii la kala guranayo inaanay meesha keenin baynu iyadana u baraarujinay waaya waa masaa'il aanu kitaabku dhigaynin laakiin ay waaqiceenna iman kara annaguna had iyo jeer markaanu odayeynta iyo garsoorka ku jirno mashaakil badan oo nala soo gudboonaada ayaynu halkan iskaga baraarujinaa oo ehelku kuula iman lahaa ama adigu aada ku fikiri lahayd ama su-aal ahaanba ku iman lahaa ile qofku had iyo jeer hadduu dadka yaro dhex galo wax badan oo aada la yaabto ayaad arkaysaa inahaasi ayaynu maaragtay soo gudbin lahayn waxaa halkaa kasii bilaabaya shay la xidhiidha furiinka iyo axkaamtiisa furiinka iyo axkaamta uu leeyahay marka bal intaasaynu ku joojin lahayn dee allana haynagu anfaco marka wixii su-aalaha waaya waa shay maaragtay jira warawaa'idukum allaati fii xujuurikum allaati dakhaltum bihin waxa aayaddu ay tilmaamaysaa rabiibadu ama gabadha yar guurkeedu inuu xaaraan noqon karo marka hooyadeed la meheriyo ee lala aqalgalo laakiin haddii la meheriyo oon lala aqalgelin inanta yar xaaraan noqon mayso sidaa cagsigeed ayaa iyadoo aan banaanayn inanta yar haddii la meheriyo yaa lala aqalgelin be hooyadeed xaaraan bay noqonaysa ayaddaa ilaahay labadaa u kala qaaday islaanta haddii la meheriyo oon lala aqalgelin inanta yar guurkeedu xalaal buu noqonaya laakiin inanta yar haddii la meheriyo islaanta arrinkeedu waa culus yahayo sodohdii loo dhowaan maayo allahu aclam
waxaan ku weydiin lahaa meeraniyurka badanaysuba waa miduu maaragta shayta shaytana waxaa la yidhahdaa masaakinkoo la yidhahda markaa sidii sidaasoo kale laga bixiyo masaakin baa loola kala maadaama aanu lahayn aanu lahayn qaabkii masaakinnimo
horta masjid waa waqaf markiisa hore waqafna waxaa la yidhaahdaa intaqala milkuhu ila allah lahaanshihiisu ilaahay buu guuray oo ilaahay baa leh goorta masjid lagu tilmaamayo shuruudaha ku xidhan waxa weeye marka hore inuu waqaf yahay waqafna waa inaan qof lahayn ee ilaahay inuu gaar ahaan u leeyahay baytullah waa in la idhaahdo intaqala milku ilallah waa inaanu hebel lahayn laakiin ilaahay leeyahay oo cid ka daba sanqadhaysa oo milkiyadiisa ku ismani waa inaanay jirin midda labaad waa inay meel dhisan tahay oo dee mawlicii yaraa ee soo dayrnaa iyo masjid lama idhaahdo markaasaa kolka uu meel dhisan yahay milkigiisana ilaahay uu leeyahay ayuu la baxayaa masjid xukumkiina yeelanaya xukumkiina markaasuu yeelanaya axkaamtii masjid wuu lahaan jiray oo ay ka mid ahayd in lagu ictikaafi karo dhexdiisa dhexdiisa lagu ictikaafi karo aan la iibin karin aan la hibeyn karin sidoo kale waxyaabihii masjidka la siiyo wuu yeelanayaa kutub buu yeelanayaa gogol buu yeelanayaa dabcan markaasuu axkaamtii masjidka yeelanaya haddii taa la waayo waa dee guri nin leeyahay oo lagu tukanayo dabcan muaqatan dee kumeelga ahaan masjid wuu iska yahay oo nadaafadiisii waa la ilaalinayaa salaadii wwaa lagu tukanayaa oo dee waa lagu qabsanayaa wixii cibaadaad ahaay oo dhan axkaamtii laakiin masjidka goorta uu yeelanaya waa markaa wey wallahu aclam
waxaad sheegtay qolo haddii haddii la meeriyo oo dad xanuunsan yahay oo ay meelkii aad u qasisay oo qaadatay kadibna aad qabateen oo gabadhii maxaa la yidhahdaa meelkii aad ku tiri spirit book iyo xaggeeda ka timid iyadoo aad ku indhaashay ku faraana ugu jeexin oo meelkiina ay anaxay xaliga yeelay qooliina anaxay
asalkeedaba asalkeedaba culimada axkaamta waxa ay leeyihiin man hiya almukhtalica mukhtalica waa tee ama se mukhtalicada maadaa yajib calayha maxaa ku waajibaya mukhtalica waxa weeye gabadha codsata furiinka iyadu furiin codsato iyada ayaa khulciga doonaysa markaa laba isku heli mayso inay dalqadii doonto inay adduunkii doonto inay dalqadii doonto inay adduun kol haddii codsigu xagga gabadha uu ka yimi oo iyadu furiinka ay doonayso xaqba uma laha bay leeyihin aimo fara badani inay dee maalkii ku darto furiinkii bay codsatay inay maalkiina codsato xaq umale kol hadday furiinkii iyadu codsanayso sabab la-aan ninku wuxuu xaq u leeyahay inuu xagga adduunka inuu siiyaa way fiicanta waa ixsaankii inuu ku xidhana xaq buu leeya u ihaahda heblaayo kol haddaad furiinkii doonayso dee xoolihii bixin maayo waxaan se yaro raacin lahaa gabadho haddayse soo taagto oo ay ninkii wada noolaanshihiisii suuroobi waayaan suur suuroobi weydo intii arintu ay fogaan lahayd oo ay cunfi iyo xumaan noqon lahayd inuu waxba ku karbaasho dalqada haynteeda waa laga fiican yahay malaa idinkuna wax badan baa ka aragteen inuu dalqada ku karbaasho oo uu idhaahdo weligaaba iska deldelnow ninna yaad yeelanin nin la-aanna yaad ahaanin halkaa iska qaniinsanow gidaarka ah aniguna waxaan doonaan samaynayaa taasi waxay keenaysaa inay aada u fogaato oo arintu fool xumaato oo ori aanay noqon qaarkooda waxaanu aragnay markii ayadu codsigaa soo jeedisay intuu ka waaniyey kolkay diiday midha midh dalqada u dhiiray dabeetana iyadoo ilmeynaysa ay ka daba timidoo ay tidhi warwaan gafee raalli ahawo ay markaa soo ceshatayba iyadii oy tidhi aan isku noqono marka taasi waxa ay keentaa nacaybsiyo badanoo xagga ehelka ah iyo xagga ubadka ah iyo xagga oorida ah marka bal arintan had iyo jeer qoyskana la iskuma dayo in awoodda sharciga iyo awoodda dalqada in lagu karbaasho lagu cadaadiyo in la isku dayo laakiin dhinaca macaan bay ku fiican tahay mar walba idfac bilati hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatu kaanahu waliyu xamiim
ma waad sugaysaa in lagu faafasa holaanka oo kale ama saxiixu nafsigu kuwaasi
horta kolley axkaamta fuqahadu ay u tiriyaan masjidka iyo shuruudihiisa waynu soo xustay laakiin waxyaabaha qaarkood ee sida fadligii salaada iyo jamicii iyo taxiyatulmasjidkii lagu tukanaya ha taxiyatulmasjidkii waa lagu tukanayaa fadligii waa yeelanayaa arrimihii masjid yeelan jire guud ahaaneede aynu hore usoo xusayne milkiga iyo wixii lamid ahaa ayaa dee uu saynu horeba usoo qadinay meesha ka baxaya dhinac masaajidkii wuu ka shabahaya ha dhinacna dee mar haddii milkigiisii cidi leedahay oo waa masjidka ma shabahaya guri buu ka yahay aimada qaarkood sidaan filayo qaadiciyaad laftiisu inuu masalada kaga warramayo shifaaga yaa kuwa inay maaragtay uu kaga warramo fi xuquuqi mustafa sala allahu calayhi wasalam qofku hadduu caayo ilaahay nebiga malaa'igta iyo diinta iyo asxaabta iyo ooryaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa ku gaaloobayaabay maaragtay in fara badan oo aimadii tilmaamayaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam aada buu uga dayreeyey una cambaareeyey una ceebeeyey qofka caayiyo asxaabtiisa qofka caayiyo asxaabtiisa marka waa runtii de arrin foolxun oo shiicada in badan ka timaada oo aynu arkayno laakiin qofka muslimka ah waa arrin aan ka suuroobaynin weeye qof maaragtay diin leh marka way inkastoo ana culimadu isla waafaqsanayn qeyb ka midii way xuseen
soomaaliya odayaashiiaha dhacayna waxay moodaa in ay la goobayaan ciyaal ama dil lacag marka gabadhii way iska da-yaro kabadajiri ama lahaata jir ah ayaa oday raagii hore ku ahaa xarigiisii ku jiri ayaa qor loo gelinaya
su-aashaasi waxa weye inanta yare odayga loo guurinayo ka war marka waxaan filayaa meeshii dee odayaalna way joogaan daa qudhigeedu ku-xisaabtankeeda ay leedahay balse aan si mastuuran uga jawaabno waxaa culimada qaarkood markay ka warramayeen baab alkafaa baabka kufka inanta yaa u kufa qayb ka midii fuqahada waxay ku dareen xagga da-da xagga da-dana way ku dareenoo ninku markuu inanta kufu noqonayo da ahaan waa inaanu aada uga fogeyn ayay leeyihin oo haddii dee isagiioo lixdan jir iyona labaatan jir tahay dee laba labaatanaad buu dhaafsan yahay ama toddobaatan jir uu yahay saa daraaddeed waxaaba laga yaabaa intay isla jaan qaadaan iska daayo inay isku luqadba noqon waayaan ama ay turjumaan u baahdaan wax dhaca wey waaya waayo isaguna luqadii hore ku hadlaya iyaduna luqada dambe ibnulqayim raximahullah oo imaam xakiima ahaa caqli badnaabaa wuxuu leeyahay ninka guursado gab ninka weyn ee odayga ah ee guursada gabadh aada u daayar fa huwa mutakalifu nafsihi waa nin naftiisa mashaqeeyeybu culaysaan ilaahay ku kalisan buu isa saaray takalufkana waa loo diiday nebiga qul maa asalukum calayhi min ajli wamaa ana min almutakalifiin nebi maxamed oo waxaad dadka ku tidhaahdaa mashaqaayad idin weydiisan maayo markaan diinta idin soo gaadsiinayo mid iskadeedayo mutakalifana ma ihi way dhacday runtii maalin maalmaha ka mid a arrimaha qoyska oo marar badanna soo mara baa nin weyn oo toddobaatan jira ayaa inan yaroo labaatan jira baa loo guuriyey oo sidaa aad sheegaysa aabbaheed baa yidhi aabba odaygaasaan dee kugu duceeyey dumar nin dhali kara ayaa dhaqi kare ah maahmaahdaana waa daliilkii wuu u dhiibay sidii buu ku guursaday kadib way noo yimaadeenoo waxba may dhalin show dee odaygiina waa tacdaan hebelow iska sii daa maya waan iska waanu iska wada joogaynaa isukaayo muslixo anaa ka warramo socon mayso way isasoo taagtayana nin baa markii dambe tiraabay culimadii kamid ahaa wuxuu hi ow hebel jimcihii naga socon waaye maxaynu yeelaa dadeer haddaanu jimcihii socon weynin haddaba u jar buuri oo farsamo la isla garanayo luqad la isla fahmayo wey marka adigu almuhim inantu ciddii a inanta raali noqoshaheeda horeynu usoo sheegnay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inan baa u timid oo waxay tidhi aabbahay wuxuu ii guuriyey nin aanan doonayn ikhtiyaar buu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam haddaad doontana la sii joog haddaad doontana fasakhaad baad xaqu leedahay waxay tidhi mar haddii aabbahay uu yaho sidaa u ii gartay adiguna aada go-aankaa ii dhiibto aada tidhi xaq baad u leedahay inaad ka fasakhato ood iska diido aabbahay waan aqbali doonaa laakiin waxaan u sheegayaa dumarkuna arrinka inay girgirkooda haystaan oo xaqeeda iyaduna leedahay taasaan muujinaya bay tii marka almuhim dee waataynu soo sheegayno haani gunbay ka tolantaaye ruuxii qoyskaba noqon lahayd hadday diidan tahay maxaa socon doona maxaa socon doona marka waa in loo eegaa abateedka qofka da-duna runtii ku xisaabtankeeday leedahay oo labada qof in aanay aada u kala fogeyn oo si una isula jaan qaadi karaan wada noolaanshaha iyo wada wada dhaqanka qoyska ayaa ku jira ee ha lagu xisaabtamo ninku haddii uu guursanayo dee ruux si unu degan oo waayeelahoo inan muddo kara ah ama nin hore soo martoo dee isba uu yidhaahdo adiguba carmal baa tahay ugu jawaabi karo bal inuu maaragtay guursado ayaa ku wanaagsan marka aynu talada raacsanno wallahu aclam